bismi illaahi raxmaani iraxiim dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug khaasan magaalada gaalkacyo waxaan leeyahay ramadaan kariim anigoo ah agaasimaha isbitaalka jaamacadda ee gaalkacyo doctor maxamed xuseen aadan is argankan muxuu ahaa miidiyaha waxaan ugu talagalay inaan bulshada lo la socodsiiyo meesha u marayo xaalka isbitaalku waad ogtihiin isbitaal kasta oo dawliihi sida keenu yahay oo kale waa stal publica oo isagoo aan faa'iido samayn wuxuu ku socdaa saddex arrimood staalmoodkeeda ahaanba waa inuu ama ahaada stal publica oo dowladda iyo communitygu adeego ay siiso kharashadii wuxuu ku soconayay ama waa inuu ahaada stal private ah oo isagoo dadka ka qaada lacagti wuxuu lagu wadi lahaa option saddexaad baa jirta oo maalmahan dambe aan aragno oo ah in staalkaasi wakti gaaban oo kumeel gaara ay hay-adaha caalamiga ay gacan siiyaan suu ku socon lahaa saddexaas oo arrimood aan soo sheegay istaalka haddaan iskala soo hadlayo ee jaamacadda gaalkacyo midna ma ahan oo waxa weeye wax agaba kama helo ama dowladda puntland ama wasaaradda caafimaadka oo ku filan baahida istaalka hay-adaha caalamiga oo gacantana siin jireen sanadka hore bishi juulaay ayaa wax waxtara noogu dambeysay istaalkuna private ma ahan wuxuu ku socdaa meel afraad oo aan u bixinay runtii dadka muxuu ahaa xilkasnimo iyagu ay gaareen iyo bisayl oo ah shaqaalaha saddex boqol oo qof ku dhaway isbitaalkan ka shaqeeya dhammaantayo waxaanu nahay volunteers ummadayada ayaan dhexda u xidhanay annagoo ku shaqeynayna xaalad aada u qalafsan oo naftu aan ku badbaadino annagoo waxba aan hayn waxaan la nimid aqoon iyo teknolojiyada cusub oo xataa agayadii si loo sameeyey annagu intaan wax ka bedelay si kale aan u isticmaalo si aan nafaha bini aadamka aan u badbaadino xaaladdu waxay soo socotaba maanta waxay taagan tahay isbitaalka arrintiisu meel aada u qalafsan oo aada u dhib badan oo waxa weeye wax allaala wixii si soosi ahaa waa naga wada dhammaadeen oo waxaan hayna ma leh waxaa suare waxa weeye waa bukaankii oo ayaguna dad tabar daran dadka isbitaalka aan yimaada oo dadka danyartaa weeye oo waxba aan soo iibsan karin iyo shaqaalihii oo iyo waktooda u deeqay ayaa ishor taageen haddaa idin hadlayo haddaan idinka xuso qaar ka mid ah waxyaalaha isbitaalka hadda ka go-an oo naga dhammaaday waa waxyaalihii nafta badbaadin lahaa waxaa naga maqan i v canolihii waa kii falabahla la qaadanayey waxaa naga maqan tuubadii qofka markii la qalayo ama la qalo sanka laga gelinaya ama lagu quudin jiray waxaa naga maqan duntii wax lagu talayay marka qofka la qalo waxaa naga muxuu ahaa teebkii muxuuaha lagu dhejinayay dhaawaca iyo gaarsooyinka waxaa naga maqan gooskii gaarsooyinkii waxaa naga maqan urin bagiskii waxaa naga maqan silingaasi wax lagu dirayay intaas waa qalabayntii wax iyaguna sidoo kale maqan oo aan ku soconay si xaalkeed ogyahay mararka qaarkood dawooyin fara badan oo annaga waxtar aan noo lahayn gaar ahaaneed ayaan hay-adaha caalamiga ah iyo wasaaradda caafimaad ka helnaa kuwaa markaan ka helno waxaan sameyn waxa la yidhaahdo inaan adduunyada kale sida matalan south centralka ah ama xamar oo kale baan u dirnaa markaas waxaan kaga soo bedelanaa dawooyinka muxuu ahaa annagoon ku socodsiin kara bukaan socdeegteeda ama emergencyga marka bulshada isbitaalkeena u adeego maamulka gobolka kan degmada waxaan hadda aan idila hadlayo idiin sheegaynaa in isbitaalkii uu xaalad emergency ah uu taagan yahay wuxuu ku socdaa kaliya waxa weeye wejiga iyaga annagii baanu dhex taagan iyo bukaankiisa ag taagan intaa markaan kasoo harro waxaad garan kartaan culayska ay leedahay istaalkeena waa istaal weyn wuxuu ku yaala bartamaha soomaaliya waa shan boqol oo sariirood wuxuu daweeyaa dadka af soomaaliya ku hadlo dhan baa u yimaada waxaa looga yimaadaa jigjiga ilaa iyo gaarisaa looga yimaadaa waxaa looga yimaadaa baran hargeysa boosaaso garoowe beledweyne jowhar xamal marka waa istaal qaran oo rifeeral ah intaas mahad weyn bay nagada kasoo gaaraysaa waxaa saa abuuray waxa weeye waa staafka aqoonta iyo garashada gaarka leh oo ilaahay nasiib u siiyey gobolkan iyo degmadakan marka hadda nuxurkaan idiin sheegay waxa weeye aan maanta idiin sheegayo bulshada muxuu ahaa gaalkacyo reer puntland iyo soomaali weynbaba maadaama isbitaalkan uu qof kasta u adeego waxaanu taaganahay xaalad aada iyo aada u qalafsan oo inta haddaan idiin sheegay agabka haddaan idiin sheegay ilaahay ha ka abaalmariyo bangiga amal ama xawaaladaba hadda qofka si u yaqaan qadar yaroo laba kun oo dollar ah ayay noogu deeqeen maalin dhaweed ayay ugu talagaleen in ay bukaanada jiifoo danyarta ay ku siiyaan qado laakiin markii xaaladda ay dib u arkeen annagii nala shireen waxay u ekaatay bukaankii wixii lagu badbaadin lahaa oduusan ahayn cunada siiya waxay talaysa ma leh qalabka hadda idiin sheegayay baa labada kun amal noogu soo galaysaa qof walba marka waxaan ka codsanayaa amal ruxeedu intaas keliya ku ekaata ma ahan xawaaladaha kale sharikadaha shaksiyaadka dadka inta ilaahay waxsiiyey qof walba waxaan ka codsanaynaa isbitaalkeeni marka hadda idinla hadlayo waa taagan yahay dadkii waa bukaanadiina waa jiraan shaqaahina waa joogaan laakiin agabkii oon ku samayn lahayn ma hayno waa idinku celinayaa waktiga hadda idinla hadlayo ay tahay waa idinku celinayaa mar labaad waxyaalaha hadda naga gon waxaa ka mid a waa qalabkii muxuaha salabaha lagu qaadanayay oo canula loo yaqaan waxaa naga maqan tuubada qofka sanka laga geliyo oo cunada nafaqada lagu siiyo marka la qabana muxuu ahaa la geliyo suuqa neefsado ama dhacaanada looga soo saaro waxaa naga maqan duntii wax lagu talaya marka qaliinka la sameeyo waxaa naga maqan muxuu ahaa sharootooyinkii oo dhan waxaa naga maqan maxaa gaarsadii waxaa naga maqan kii kaayada baagii kaayada lagu qabanayo waxaa naga maqan sirinkayaashii intaas waa waxyaalihii ay shaqada ku socdeen inta ayadoon waxaa ag yaala oo naga maqan marka idinku celinaynaa waa dawooyinka emergency-ga ahaa marka xaaladda noocaasa baa istaalkiinu taagan yahay waxaan rabnaa inaad dhagaha furtaan waxaan rabnaa qof walbaba inuu tooso maanta maanta waa kowdii luuyo waa maalinta xorriyadda waa maalin ramadaana bisha ramadaan istaalkeena inaan u istaagna weyne oo aan dhaqanna ka dhignana bil kasta oo ramadaan iyo sanad kasta bishaynu doonno inaan abuuro waxa loo yaqaano bishii isbitaalka ama asbuuci isbitaalka iyo jaamacadiisa si aan u abuuro waxa la yidhaahdo muxuu ahaa aan u samayno muxuu ahaa dhaqaala ururin marka madaxda gobolka degmada communityga ku nool magaalada gaalkacyo reer puntland iyo soomaali weyn baba xaaladda noocaasa oo ah runtii casaan ayaa noo daaran baan ku sugannahay waxaan idinka rajeynayaa inaad ka jawaabtaan si dhaqso leh cidda xilalkan leh ama ha ahaato heer gobol ama heer degmo ama dadka muxuaha mas-uuliyiinta oo business groubiska culamaaudeenka dhalinyarada gabdhaha dumarka waxaan idinka codsanayaa qofka dhalinyarada muxuaha waxbarata iskuullada macalimiinta heer teacherska qof walba waxaan usoo jeedinayaa waktiga hadda aan la hadlayo haddayna helin gacan deg deg ah istaalkeena wuxuu taagan yahay in adabada loo xidho arrintaasna mid aanu aqbali karo ma ahan maynu yeelayno xaaladaha haddaan ku soconaa kuwa ka dhib badan ayaynu socon jiray istaalkeena horumar weyn buu sameeyey oo u baahan horey loo sii qaado inaan dib u celinona maahan waxaan idinka codsanayaa marka soo jeedintii iyo codsigii maanta aan idiin soo jeediyey oo ku aadan bulshaha qaybaheedoo dhan inaad qof walba sida u dhaqso badan meeshuu kaga aadan yahay inuu ka jawaabo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum